إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan sarkaal ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa lagu dilay gobolka sanaag madaxweynaha maamulka isku magacaabay galmudug ayaa digniin u diray musharaxiinta kula tartamaya xilka maamulkaas wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ayaa kasoo horjeesatay warbixin maamulka gobolka banaadir uu ku shaaciyey dadka cudurrada faafa qaba oo ay qabteen maamulka ay xabashidu ka dhisteen soomaali galbeed ayaa lagu eedeeyey inuusan waxba ka qaban waxyaabaha asaasiga u ah nolosha ka jirta deegaano ka tirsan dhulkaas maamulka islaamiga ah ee degmada buuqa qable ayaa dowri diini ah u qabtay haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa diyo u kala qaaday beelaha jilible iyo luwaay kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada tieglow warka dibaddana madaxweynihii hore ee maraykanka ayaa yuhuudda ugu baaqay inay markaan galaan wadahadal si loo joojiyo dagaalada dabadheeraaday ee khaza
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن maanta waa khamiis taariikhdana ay tahay kow iyo tobanka bisha labaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri kuna beegan shan iyo tobanka bisha sideedaad labaatan labaatan iyo afar kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan sarkaal ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa lagu dilay gobolka sanaag maxamed muudi ayaa ka waramaya habeen hore ayaa waxaa degmada badhan oo ka tirsan sanaag ee uu ka arrimiyo maamulka la magac baxay puntland lagu dilay sarkaal ka tirsanaa maamulkaas dilka ayaa loo geystay taliyihii garoonka diyaaradaha ee degmada badhan xuseen maxamed aadan oo loo yaqaanay af bulsho iyada oona aan ilaa iyo hadda la ogeyn cidda ka dambaysay dilkan ciidamo ka tirsan maamulka la magac baxay puntland ayaa dilka kadib goobta soo gaaray iyaga oona daqiiqado baaritaanno ah ku guuldaraystay in ay gacanta ku soo dhigaan qolyihii dilka geysatay meydka taliyaha ayaa goor dambe laga qaaday halkii lagu dilay ilaa iyo haddan ah ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka puntland oo ku aadan dilka sarkaalkan madaxweynaha maamulka isku magacaabay galmudug ayaa digniin u diray musharaxiinta kula tartamaya xilka maamulkaas warkaasi cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya axmed cabdi kaariye qoorqoor oo ah madaxweynaha maamulka galmudug ayaa khudbad xilli uu ka jeedinaya xafladda ay isugu yimaadeen taageerayaashiisa wuxuu hanjabaad u diray xubnaha murashaxiinta ah ee doonaya inay tartan kula galaan xilka madaxtinimo ee maamulkaas wuxuu weerar culus ku qaaday xubnaha mucaaradka ee kasoo horjeeda islamarkaana doonaya inay ka qaybgalaan doorashada soo socota ee la filayo inay ka dhacdo magaalada dhuusamareeb isagoona ku yidhi dadka damaca ka leh siyaasadda xaq baad u leedihiin inaad damaca yeelataan balse waxaa idinka reeban inaad kicisaan dhalinyarada iyo bulshada sidoo kale waxaa idinka reeban hubka iyo waxyaaba dadka qaar lagu arki jiray
dadka damaca kale siyaasadda dadka daaada damaca kale xaq baad u leedihiin inaad damaca kicisaan ka yeelataan laakiin waxaa rabaa dadka qaarkii waxyaaba hadda lagu arkay ama doola ay hadda ku soo baxeen ama ay caan ku yihiin waxaa ka reeban hub waxaa ka reeban abaabul dhallinyaro waxaa ka reeban wax u egsaansaan horay loogu soo daaray oo laga soo gudbay taasi waxa weeyaan ma ku jirto damac kuma jirto damacna maahana taasi waa waa durucelin kambeynka iyo wakhtigiisa waxaan leenahay xilliga doorashada ha laga dhigto xilli aan doorasho ahayn dadka yaan la wareerin wax qaladayaan la dhex wareegin
wuxuu hadalkan ka horjeediyey xilli ay xafladda ku sugnaayeen rag isaga mucaarad ku ah balse waxaa kulmiye xafladda ay ugu dabaaldegayeen waxay ugu yeereen maamulkaas rag badan oo siyaasadda galaangal ku leh ayaa mucaarad ku ah qoorqoor ragga uu wajihi karo waxaa ka mid ah mahadsalaad uu soo noqday taliyaha hay-adda sirdoonka dowladda federaalka kaas oo la aaminsan yahay inuu wato xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ayaa kasoo horjeesatay warbixintii maamulka gobolka banaadir uu ku shaaciyey dadka cudurrada faafa qaba oo ay qabteen tafaasiisha warkaasi cabdiraxmaan beder ayaa soo gudbinaya maamulka gobolka banaadir ayaa saacadii lasoo dhaafay shaaciyey kiisas ku aadan xanuunka h i v oo ay sheegeen in laga helay qaar ka mid ah dadka ku nool muqdisho oo ay ku jiraan kuwa ajaanib ah balse waxaa hadalkaasi ka hor yimid wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka oo eedeen u jeedisay maamulka gobolka banaadir cali xaaji aadan oo ah wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ayaa sheegay inaysan jirin cid xaq u leh inay shaacisa xogga caafimaadka la xidhiirta oo aan ka ahayn wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadka mooyaane inay wax shaaciso cid xaq ule ma jirto wasaaradda caafimaadka waxaan rabnaa wax scientific ku dhisan oo la hubiyey oo la jegareeyey oo daqiiq ah ayaan ummadda u sheegaynaa lama joogo waqti lasqabqabsado iyo waqti maaragtay xelo laisku qabsado lama joogo waa in la noqdaa one team oo maaragtay iskaashado oo isla shaqeeyo ee ma aha inay jasiirado kala go-an oo qolo walba ay madax bannaan tahay in la yahay ma aha waxa uu muujiyeen isbarbaryaac iyo nidaam darre ay ka dhex jirto dowladda federaalka taasi oo caddeen u ah eedeen ay dad badan horey ugu jeediyeen dowladda federaalka dadka soomaaliyeed ayaa waxay beelaha u noqdeen cudurro sida ay sheegayaan dhakhaatiirta soomaaliyeed iyadoo aysan jirin dowlad ka hortagaysa waxyaabaha ugu badan ee cudurka laga qaado ramadaan oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa wuxuu sheegayaa in cudurka aidiska intiisa badan uu soomaalida uga yimaado waddamada kenya iyo etoobiya annaga hadda soomaaliya waxaan deris la nahay labada dal ee kenya iyo ethoobiya waa baxar kufriya iyo baxar bada ayay soomaaliya u dhexaysaa la yidhaahba etoobiya oo aan naqaanno hay-addeeda ee la yidhahday the ethoobian public health institute waxay caddaysay ee qoraalkeeda ciwaan uga dhigtay h i v related estimates and protection in ethoopia for the year 2022 2023 maxay ku caddaysay in dadka etoobiyaanka ee cudurkan la daalandhacaya ama ku dhacay ay gaarayaan tiradooda ay dhaaftaba xataa gaarayaan maaha lix boqol iyo toban kun oo etoobiyaana waana waddan nagu furan oo deris nala ah sida la socotaan waddankaas asigaa ciidankiisa ayaa waddankeenna dhooban ee jooga soomaaliya sidoo kale dalka kenya hal milyan ayaa cudurkan la daalandhacay oo u buko u jiifo waaba iska daayay intaas inay ka sii badayin hay-adooda addee n f d hadda soomaaliya qaybta ay xoogga ku heestaan bal fiiri soomaalida meesha joogto waxay aad uga calaacalayaan oo ay ka cabanayaan waa ayaga hadday dil tahay hadday cudur taab waxay u yaraysteen ma leh haddana waxaa foolxumo ah in ninkii xasan sheekh ahaa in uuba ku daraba soomaaliya oo yidhi ha lagu furo oo ay ku biirtayba waddammada h i v idiska ugu daran ee bariga afrika ku yaal ee e a c loo yaqaan east african community waa waa waa nasiib darro dadka adduunka ku nool ee qaba cudurka aidiska waxaa lagu qiyaasaa inay tiradoodu gaadhayso afartan milyan oo qof waxaana sannad walba u dhintaa dad tiradoodu u dhexayso lix boqol iyo soddon kun ilaa iyo hal milyan oo qof dhakhaatiirta iyo culimmada ayaa marar badan ku teliyey in bulshada ay ka digtoonaadaan waddooyinka sabab u noqoni kara in la qaado cudurkan halista ah maamulka ay xabashidu ka dhisteen soomaali galbeed ayaa lagu iideeyey inuusan waxba ka qaban waxyaabaha asaasiga u ah nolosha ka jirta deegaan ka tirsan dhulkaas cali aadan ayaa faahfaahinaya dadka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada maymuluq oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ayaa sheegay in xarunta caafimaad ee deegaanka aysan shaqaynin taas oo dhibaato ku ah dadka deegaanka iyadoona maamulka degmada uu dib u dhac ku keenay xarunta cabashadeedu kow wuxuu ka kacaa caafiheyd santarkana dhex taagannahay qabyuu ahaa muddo ilaa sannada waa laba sannadood iyo badh buu taagan yahay hadda ma socdo boqolkii markii hore waa la sii waday dhanka shaqada aad bay shaqada u liidataa hadda way taagan tahay waa kanaad aragtaan shaqadu ma socoto shaqaalihii joogay kolay intay cabteen oo cabteen bay iskaga tageen xagga dowladda waxaanu ka cabanaynaa shaqada in shacabka loo dhaqaajiyo caafimaad health centerkaasi adeega inoo bixiyo bulshada adeeg oo bixiyo sidoo kale waxay xuseen in deegaanka laga dareemayo biila-aan iyagoo tilmaamay inaan waxba laga qabanin dhibaatada ka jirta deegaanka biyaha hadda laga isticmaalo deegaanka ayaa la sheegay inay yihiin kuwo aanan la cabi karin taas oo halis gelin karta caafimaadka dadka mid ka mid ah bulshada oo saxaafadda la hadlay ayaa ka sheekeeyey biyaha xagga kale waxaa ku xiga biyo xumi shacabku biyo xumi baa aada ugu daran biyahay cabbaan hadda haddaad aragtaan ruux cabbi karaa ma jiro biyaha haddii laidiin keeno dowladda cabashada waxay u fidanayaan biyogelin in loo geliyo ay aada shacabka uga cabanaya bulshada anoo bulshada matala ta kale adeegyaday u baahan yihiin dalag iyo daryeel roob li'ibaa aad u jirta hal laga cunay ma jiro bulshadu waxay ka caban haysaa heelsantarkoo loo dhammaystiro biyogelin daryeelka oo qalabka iyo wixii shaqo ay u baahan yihiin waxaa jira meel xaaxi la yidhaahdo biyoqabateen leh matoor bay u baahan yihiin saddex nin iyo afar nin baa matoor kira ah sanadkan laba iyo saddex jeer baa wax kaga goostay shacabkii kalena dee matooradii inay kiraystaan way awoodi kari waayeen maamulka ka jira soomaali galbeed ee ay xabashadu dhisatay ayaan waxba u qabanin dadka ku nool deegaanada hoostaga maamulkaasi maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ayaa dowri diini ah u qabtay haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi warbixinta warkaasi cabdikhaaliq macalin cabdiweli ayaa soo jeedinaya dowro socotay muddo toddobaad ah ayaa lagu soo gabagabeeyey deegaanka buscad ee hoos tagta degmada buqa qable ee xarunta gobolka hiiraan dowradani oo loo qabtay haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaankaasi iyagoona ku qaatay durusyo muhiim ah muddadii ay socotay dowrada mid ka mid ah haweenkii loo soo gabagabeeyey dowrada ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah waxa ayna ka warbixisay duruustii ay qaateen muddadii ay dowradani socotay iyagoona dhanka kale sheegay in loogu soo celceliyo dowraadka ceenkan oo kale ah xaafadan joogna buscad buscad waxaa ka jira wax dowre ah kinigaa naloo akhrinayo diinta ilaahay wax ku saabsan adooraha naloo akhrinayo wax fiican oo faa'iido oo weynoo ilmaha akhlaaqoodii adduun waa nalaaga wacdi waa nalaaga wax sheegay intii wax noo sheegtayna asxanta jasaakallah bilkheyr leh ummadda ilaahay oo jihaadka haysane waxaan oogu ducaynaynaa annagana intaasoo faa'iide madaxoodaan ku helnay toddobaatan iyo toddoba sano sanadkaanaa ii ah intaasi intaas mujaahiliinta ka hor sida ilaahay dartiis iga eh inaanan wacdiga barkiis iyo cilmiga barkiis anan maqlin mujaahiliin ka hor inana maqlin gabdhihii fiifiicnay tilmaamahoodana inaan mujaahiliinta ka hor an maqlin alxamdulilah ilaahaygii cumrigaas ii yeelay iyaguna ilaahaygii intaas noo soo kori oo ilaahaygii noo soo bixi oo ilaahaygii bannaanka noo soo dhigay ilaahaygaasaan ku mahadinaa allahaasaan mahaddaas u noqaynaa wax walboon qalad oon ku soconnay waa nalaaga toosi qur-aanka xaggiisa waa nalaaga toosi cilmiga wadda waa in naloo soo celiyo naloo mariyo waa rabnaa dowrahan oo kale in naloo qabto waa rabnaa in naloo guugaabiyo waa rabnaa dowradani ayaa qayb ka ah dowraad dhowr ah oo uu maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kusoo gabagabeeyey deegaano dhowr ah tanina waxa ay ka mid noqonaysaa dowraadka lagu buraarujinayo guud ahaan ummadda muslimka ah ee ku nool guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah wilaayada islaamiga ee bakool ayaa diyi u kala qaaday beelaha jilible iyo luwaay kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada teeglow cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada tiyeglow ee gobolka bakool ayaa waxay wilaayada islaamiga ee gobolkaas ay beelaha jilible iyo luwaay ugu kala wareejisay laba boqol oo neef oo geel ah geella ay beelahani kala wareejisteen ayaa waxay ahaayeen laba qofood diyadooda kuwaasoo laga dilay beesha jilible boqol iyo konton neef oo geel ah ayaa lagu wareejiyey beesha jilible halka inta kale lacag ahaan loogu wareejiyey waxaana munaasabadda ka dhacday gobolka tiyoglow ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka beelaha diyada loo kala qaaday iyo waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan kusimaha malaaqa guud ee beesha jilible aadan keer ayaa ka hadlay munaasabadda isagoo ka warbixiyey sida ay wilaayada diyada ugu kala qaaday labada beel iyo xalka wanaagsan ay ka gaartay dhibaatada ka dhexdhacday beelahaasi walaalaha ah khiyaaray sida la ogiyey maadaama una shaqaaqooyin noo dhex dhiiday lamadii walaala jirible i luwaay shaqaaqooyinka ku dhex dhiiday awkeed may baa ku dhiiday ini walaayada islaamkana shal gubad oo in sheegad unoo dhiigana gubadaayo galanta dhulka ina iska rugani na shal gubati iyo aragaase maxadwiin mudun oona shal reebtay walaalahana i una walaana shal tartiirti masaalixina dhataana dhegti khiyaare may la ogiyaaha maadaama arrintaas dhiidi walaadii may ninka weertay masaalixi ninka weerti islaaxada nin galli ee walna shal fadheesii ee hoolo oo lamadii lamoo gacanti oo ilaahay ka sababi lamadii walaalaha kasababayani nin xukumi ba- laba boqolo neef diyaana nin xukumi ee qaadani ununi yoona qaadaday alxamdulilah ilaahayaa kama hadsan ee intaas kadib dadka diyada lagu wareejiyay ayaa iyaguna ka hadlay munaasabadda iyagoo sheegay in lagu wareejiyey boqol iyo konton neef oo geel ah waxay sidoo kale sheegeen inay ku faraxsan yihiin sida wilaayada ay u xukuntay diyada dadka laga dilay salaamantiin salaamba adaje dadkii la dili xaglaan laka dili lama boqol halaad yas adagna ni wareeji khaas ahaan lankii ariikay haay la dili boqol halaadal ii wareeji galantaa ka haay mahadsantiin mahaddan ilaahay iskulle waanan ka shukriyaana waleydi islaamka jiidi in xukunti dadkii xaglaanti laka dili galantaa ka haay sa'adan waan wal ii wareeji owlaadankii oo meelahan oo diidalin hukumi oo harakada hukuntay oo islaamidan hukuma oo reertijeeglo hata geeka maalintan shoogn oo sa'adangna hirgelohayn saasa kama hadnagaan alxamdulilah sabarka ilaahay nasay yaa ilaahan kama hasagna taasna ilaahan kama hasagna tan kale waalidiinkii iyo walaas amarkii alla jare waliyada islaami waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabadda diyada loogu kala qaaday beelaha jilible iyo lawaayi baada alxamdulilaahi subxaanahu wa tacaala may baan mahadnagaane ee, beelaha walaalaha ah ee, hadda ka hor muddo lama bilood ama laba bilood lakurooga shaqaaqa dhex martay hoogaa khilaafaadii waa la dhagaleen oo lama qof muslim ee dhiigyo meelo ka deedahay ka bahan diidiyo shariicada islaamka laka shal xukumi muddadii lanqobadii iyo ballantilalaha laha sugaayay laha diigsadaay iyo geeka oo labaatan iyo sagaal bilo muharam kun afar boqol afartan iyo li iyo goobjoog in anna insha allahu tacaala magaalada tiyeeglo oo ah een, xarunta gobolka bakool ama wilaaya islaamiga bakool ee, labadaas beelood oo walaalaha ah beelo reer luwaay iyo beelo reer jirble oo walaalaha ee dariska ah oo runtii marka maybu ahaa walshaydaan sababan haayna galantiyo iska deertay ee, la dili lama qof walaal ee muslume jazaakumullaahu khayran geelkana ilaahay mayban waa fajiyey goobjoogka annaa markhaati ku annaa insha allahu tacaala in beelii reer luwaay ilaahay barakaaya muduntii lanqobada ee shareecada islaamka un xukunti hoolayo ku xukunti iyo muduntii lanqobadin eed maanaan iskahel gaaman ka dadaalen oo gaalangun hadda aragaha in inta rooga boqol iyo konton neef iyo hadda inta roogta walaalo laka wareeji kontonna may lanka wareejiyey bees ahaan qiimahaanga lanka wareeji salaka ka shalbahay jazaahumullahu khayran khayran allana beelaha degawalaayaadka islaamiga ayaa waxay u xukun tagaan shareecada islaamka iyagoo halkaas lagu xukumo wax waafaqsan kitaabka iyo sunnaha xalinta dhibaatooyinka ka dhex dhaca beelaha degawalaayaadka islaamiga ayaana si weyn loogu ammaanay xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee maraykanka ayaa yuhuudda ugu baaqay inay markaan galaan wadahadal si loo joojiyo dagaalada dabadheeraada ee khaza donald trump oo hadda u tartamaya madaxtinimada maraykanka wuxuu saacadihii lasoo dhaafay khadka teleefonka kula xiriiray ra-iisul wasaaraha yuhuudda netanyahu kaasoo uu kala hadlay xaaladda dagaalada iyo culeysyada haysta yuhuudda trump ayaa kula teliyey netanyahu inuu qaato wadahadal laga galo dagaalada kadib markii uu sida muuqata trump arkay in yuhuud da natiijo ka gaari la-yihiin dagaalka khasaare aad u baahan uu dhankooda ku socdo wuxuu ugu baaqay madaxweynaha yuhuudda inuu ansixiyo qodobo ka soo baxay waanwaanta masar iyo qatar ay wadaan si colaada loo hakiyo yuhuudda waa dad yar oo aan u dulqaadan karin dagaal dabadheeraada si kasta oo ay u xasuuqaan muslimiinta falastiin heshiiska ayaa laga yaabaa in markii hore lasoo bandhigo maxaabiis isdhaafsi iyo xabad joojin wuxuuna taram yuhuudda ku adkeenayaa inay shuruud la-aan ku aqbalaan wax walba oo loo soo jeediyo guud ahaan warkii alfurqaan waa naga intaa